magaalada hargeysa waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey tartan ku aadanaa sidii somalilan ay uga faa'iidaysan lahayd farsamada casriga tartankaasi oo socday muddo laba bilood ah afartan iyo toddoba kooxoodna ay ka qayb galeen ayaa waxaa abaalmarino lacageed lagu siiyey saddex dhallinyaro ah oo ku guulaystay tartanka wariyaha v o a khadar maxamed cakule ayaa warbixinta noogu soo diray hargeysa qorshaha lagaga faa'iidaysanayo maskaxda dhallinyarada ku howlan ama hibada ilaahay u siiyey adeegsiga tiknolojiyadda iyo curinta habab cusub oo lagaga faa'iidaysanaya tiknolojiyadda ayaa wasaaradda tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee somalilan iyadoo kaashanaysa sida la sheegay banka premium ee magaalada hargeysa waxa ay abaalmarin siiyeen kooxihii ku guulaystay tartanka hibada tiknolojiyadda oo muddaba ka socday magaalada hargeysa kooxaha saddexda ah ee ku guulaystay tartankan ayaa waxaa la siiyey qadar lacageed oo dhan siddeed iyo toban kun agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda aamine xuseen maxamuud ayaa u sheegtay v o a walaal waad mahadsan tahay khadar barnaamijkii tartanka hal abuurka wuxuu ahaa barnaamij markii ugu horreysay wadanka laga hirgeliyey barnaamij tartanka hal abuurka ah buu ahaa ujeedooyinkaanu qabanayna waxay ahaayeen sidaanu kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka technolojiyadda technolojiyaddu maanta adduunka waxa weeyaan furaha dhaqaalaha waxaana weeyaan waxyaabaha wadanba wadanka kale heerka technolojiyadda ka gaadhay ayuu kaga horumarsan yahay ujeedooyinka kale aanu qabanay waxaa kamid a inaanu dhalinyarta ku dhiirigelino inay la yimaadaan hal abuur technolojiyadeed jaamacadaheena dalka waxaa ka baxa sanad walba dhalinyar aada u fara badan oo bartay aqoonta xogta casriga ama information communication technologyga kuwaasoo aanu helin fursad ay kusoo bandhigaan ama ku hindisaan nidaamyo la xidhiidha aqoontooda
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee somalilan sacad cali shire ayaa u sheegay warbaahinta inay muhiim tahay in maskaxda la maalo islamarkaana laga faa'iidaysto jidadka tiknolojiyadda ku dhisan ee wadamo badan oo najaxay oo dunida ka mid ihi ay qaadeen taasina ay somalilan fursad u tahay sida wasiirku sheegay wadankan south korea waa sidaas oo kale khayraad badan ma laha halkaa wuxuu ku gaadhay waa maskax wadanka taiwan waa maskax maal wadamada ugu yaryaree maanta caalamka ugu dhaqaalaha wanaagsana waa maskax maal maskaxdaas aynu u bahanay marka aynu maalno xitaa haddaad hoos soo daadegto ood eegto maanta dadka caalamka ugu hodansan toddobada qof ee ugu hodansan caalamka maanta tobanka qof ee ugu hodansan caalamka maanta toddoba waa technology waa facebook waa google waa amazon waa microsoft waa oracle waa wada technology waa dadkii waa founderska technologyga marka runtii taasi waxaa kutusinaysaa qiimaha maanta technolojiyadu ay leedahay iyo sida yaraynu halkaa ugaga boodi karnay annagu ayay taasi kutusinaysaa agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda aamine xuseen maxamuud ayaa carabka ku adkaysay sida ay dhallinyarada somalilan in badan oo ka mid ihi hibe ugu leeyihiin aqoonta iyo xirfadda teknolojiyadda balse u baahan yihiin in la dhiirigeliyo walaalo runtii maanta dadaalka aynu dowlad ahaan iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo institutionada waxbarashadu ay technologyga gelinayaan waa dadaal aada u badan tanaanu maanta qabanayna runtii waxay ahayd inaanu ku baraarujino bulshada muhiimada uu technologygu uleeyahay horumarka dalka waxaynu ognahay maanta ganacsigeenu meel wanaagsan buu gaadhay ganacsi badan baynu baynu leenahay laakiin haddii aan technologyga lagu ladhin runtii maxay ahayday halkanuu maanta joogo in badan ma dhaafi doono markaa sidaanu ugu baraarujino in ganacsiga iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhammaanba maxay ahayday adeegyada aasaasiga ah ee bulsha u baahan tahay aanu technologygu ka maarmin ayaanu barnaamijkan u qabanay labadii sannadood ee ugu dambeeyeyba wasaaradda tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee somalilan ayaa qabanaysay kulano ballaadhan oo la xidhiidha sidii si habboon looga faa'iidaysan lahaa adeegsiga tiknolojiyadda casriga ah oo si weyn dhallinyarada iyo dhinacyada nolosha sida ganacsiga beeraha caafimaadka iyo wax soo saarka kale ee horumarka nolosha la xidhiidhaba saamayn ugu lahayd muddooyinkii ugu dambeeyey khadar maxamed cakule v o a hargeysa